ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa gudoomiyey shirka bilaha agaasimayaasha guud ee wasaaradaha soomaaliya waxaana uu xusay in guul laga gaaray isla xisaabtanka shaqaalaha dowladda oo uu sheegay in boqolkiiba lix iyo labaatan shaqaaluhu soo shaqogaleen maalinta iyo maalintii waxa ka dambeeya aan fiirina markaad soo canaanateen oo dadkii la soo hadasheen oo wax badan waxaan jeclaan lahaa bal horta inaan ogaano isleeyahay waa progress fiican waxaan sarajeynaynaa haddii ilaa idhaahdo in hadda boqolkiiba labaatan iyo lix baa kor loo kacay hal bil marka waxaan isleeyahay bishan soo socota intan in laba lagu dhufto waxaan jeclaan lahaa maadaama aan anaga state building ku jirno institutioniskeenu ay dhismaayaan wax walba definition saxa ma leh waxaa dhici karta meelo fara badan oo in laga wada shaqeeyo ay tahay inay jirto marka waxaan jeclaan lahaa in agaasimayaashu iyo dadka technicalka ahi ay ka shaqeeyaan in dadka isku shaqada ah ama meelaha hay-aduhu iska taxtaabtaan in ay wada shaqeyn yeeshaan oo ay is ogolaadaan stabilizationka hadda aan ku dhawaaqaynay oo haddana ka hadli doontaan oo ay almost wasaaradaha inta faraha badan oo dhan ay ku lug leeyihiin marka haddii ay wasaaradii ay mid waliba ay island gaara intay samaysato ay dhahdo meeshan baan anigu isku waardiysanayaa waxayga shaqad ma noqonayso shaqadii ma qabanayso waana roolka xafiiskan markaa meesha inuu soo dhexgalay lagaa maarmaan ay tahay oo asagoo coordination uu samey la isugu imaado oo hadda inagu cusub waa arrinta climate changiga iyo environmentiga waa ayadaas taas taas oo ayadana intaan ka sii badan ay isugu tegayaan hay-adda ama wasaaradda environmentigu dhahdo anigaa waxaan anigaa iska le oo meeshaan aan la fadhiisanayaa xaggey la aadaysaa waxay qabanaysaa uu iska kooban yahay haddaynan biyihii haysan oo aysan fishinkii haysan oo aynan beerihii haysan oo aysan xoolihii haysan oo dee haddii xaggey aadaysaa markaa maxay ilaalinaysaa maxay qabanaysaa waxba ma qaban karto marka waa in sidaas iyadoo ufahamsan waa inay shaqada marka qabtaa oo ay la ogaadaa inay lagaa maarmaan tahay in ay wasaaradahani inay inay inay hawshaas wada leeyihiin